shan iyo tobanka mey oo ku baygan maalinta berri ah waxay ku aastaysan tahay maalinta dhallinyarada adduunka waxaana sanad weliba la qabtaa munaasabad lagu weynaynayo maalintaasi soomaaliya ayaa ka mid a meelaha munaasabadda lagu weynaynayo maalinta dhallinyarada lagu qabto sanad weliba ha yeeshee sanadkan deegaano badan oo ka tirsan hirshabeelle kama dhici doonto munaasabadda maalinta dhallinyarada gaar ahaan magaalada caasimadda hirshabeelle u ah ee jowhar fartuun aadan axmed oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegtay in sababaha loo baajiyey munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada adduunka shan iyo tobanka mey in ay markaasi qayb ka tahay sidii loogu gurman lahaa dadkii ay saameeyeen fatahaadaha ka soo rugmaday webiga shabeelle ee barakiciyey boqolaal qoys oo ku nool tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle maanta oo ah maalin aad noogu weyn waan u diyaargaroobayna munaasabada shan iyo tobanka mey oo ah maalin aad iyo aad nooga weyn haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed muhiimad gaarna way noo leedahay maadaama ay tahay maalin aad nooga weyn waan u diyaargaroona maanta oo kale waxaan ugu diyaargaroonayaa waxay ka mid tahay munaasabadaas inaan sameyno maadaama munaasabadaas shan iyo tobanka mey ay tahay maalmaha xoriyadda maalmaha dhiigga soomaaliyeed ee ku daateen rag dhallinyaro ah ee ka go-need horumarinta dhallinyarada iyo gumaysiga in laga saaro dalka soomaaliya ayagoo ka dhiidhiyey dhibaatada ay ku hayaan gumaystaha markasta sanad kasta oo maanta oo kale oo loo diyaargaroobo shan iyo tobanka mey waa maalin aada qaali nooga ah waa maalin maalmaha noogu tilmaaman haddaan nahay dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe iyo hirshabeelle waan u diyaargarownay maadaama xaflad la dhigi jiray laisugu imaan jiray aada loo mashxari jiray oo waa maalin qiimo nagu leh oo taariikhi ah ayadoo sidaad ka warqabtaan waxaa ka dhacay shabeellaha dhexe fatahaado gaar ahaan degmada jowhar waxaa soo fatahay laba meelood labada meel meeloo ku guulaysan alxamdulilaah buqdaas in la xiro moyko iyo tan kale howsheeda socotane waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan maamulka oo mar kastaba ka shaqeynaya dadkan si aysan dhibaato kusoo gaarin waxaan leeyahay kheyr allah idinka siiyo sidaad garab noogu tihiin aada noogu diirnaxaysaan oo annagana noo garab taagan tihiin fartuun ayaa sheegtay in dhallinyarada xuskii ay qabsan lahaayeen iyo munaasabaddii markaasi ay u joojiyeen si ay u caawiyaan walaalahooda ay dhibaatadu ka soo gaartay daadadka ka soo rogmaday fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulooyin ku dhowdhow magaalada jowhar
maadaama dhibaatadaas ay dhacday sida aad ka warqabtaan waxaa jiray tuulada baarey dad soo barakacay ee degan webiga jiinkiisa aanan haysanin cunno aanan haysanin cabid aanan haysanin kaneecada waxay ka galaano waad ogtahay markaa gurigaaga joogto waad istariixaysaa oo waxaad leedahay biyihii haysataa cunadii haysataa marka dadkeenan maadaama ay dhaceen dhibaatadaas la agjigeed waxaan joojinay munaasabadii xafladda ahayd oo laisugu imaanayay waxaana u bedelnay inaan dadkeenaas ku caawino waxaan xafladda ku bixi lahayn iyo munaasabadaas waxaan ugu talagalnay cunto iyo lacag si ay noogu kaalmaystaan maalintaasna waxaan u bedelnay inaan dadkeena ku caawino aan ku xusno maadaama ay ahayd maalin xoriyad ah maalin laga guulaystay gumaystihii gobolka shabeellaha dhexe waxaan u bedelnay dadkeena in ku caawino aan u gargaarno intii karaamkeenna ah waxyaabaha aan iska aruurinay sida lacag oo kale sida raashiinkii oo kale inaan u geyno beritoola haddii ilaahay idmo oo ah maalin aada noogu weyn oo qiimo ku lah waxaan uga mahad celinayaa mar kale into madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada dadaallo ay ugu gurmanayaan qoysaskii ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo dalagyadoodii iyo deegaanadii ay deganaayeenba daadadka ka soo rogmaday webiga shabeelle ay cagta mariyeen iyadoona hadda ay u baahan yihiin gurmadiyo kala duwan oo ay ugu horayso cunno bustooyin darbaallo iyo weliba sidoo kale caafimaad